إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إilى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waxaan maraynay dersigeennii boqol iyo lix oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo sagaalaad ee min suurati faadir qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina aladiina dadka yatluuna aqrinaya kitaab allah ilaahay kitaabkiisa dadka akrinaa wa aqaamuu salaata salaadana oogay wa anfaquu bixiyey mima shay wax ka mida rasaqnaahum aan ku risaaqnay siran fii siri qarsoodi dhexdeedna ku bixiyey wa calaaniyatan filcalaaniya muuqaalka dhexdiisa ku bixiyey yarjuuna dadkaasu waxay rajaynayaan tijaaratan ganacsi ganacsigaasoo lan tabuura aan baarayn liyuwafiyahum ilaah inuu u oofiyo darteeduusan u baarayn ganacsigoodu ujuurahum ajaryaalkooda oo wayasiidahum uu u siyaadiyo rabbigood min fadli fadligiisa xaggiisa uu uga siyaadiyo innahu alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan innahu alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan shakuurun oo mahadin badan allah subxaanahu wa tacaalaa aayaddan wuxuu uga warramayaa addoommadiisa mu'miniinta ah ee qur-aanka akhriya kitaabka qur-aanka akhriya ee rumeeya ee ku camal fala dadkaasu ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa abaalka ay iska leeyihiin dadka kitaabka qur-aanka akhriya ee rumeeya ee ku camal fala waxa ku sugan siran wa calaaniya dadkaas abaalkooda ilaah wax nooga sheegaya subxaanahu wa tacaala walidaa saas daraaddeeda qur-aanka bimujaradi tilaawa uu cibaadaya qur-aanka caqiidayntiisu waa cibaado ku dhaqmintiisu waa cibaado akrinta qofku carabka ka aqra waa cibaado qof kasta oo qur-aankaas akrinaa muumin ah hadduu niyeysto waa cibaado khalaas haddee cibaado kastaana niyay u baahanta sidaad markaad salaada tukayda u niyeysaydo inaad ilaahay ugu dhowaato waxaa la rabaa markaad juska ama xisibka akhrisanaydo inaad u niyeysato inaad ilaahay ugu dhowaato khalaas akhrintaas aad akhraydaa cibaadoah akhrintaasa cibaadoah marka taasuna waa faa'iido weyn laakiin cadow weyna qofka la xiriiro oo shaydaanaho hadduu camalka seeji waayo wuxuu ku dadaalayaa asbaabtan looga aqbali lahayn inuu qofka ku rido oo niyola'aantii ah niyola'aantii ah ama ikhlaas la'aantii ah marka inaad ku dadaasho inaad niyeysato juskaaga markaad aqrido kitaabka la soo baxdaba iska niyeysato allaad caabudayda khalaas ina aladiina dadka yatluuna aqrinaa kitaab allah ilaahay kitaabkiisa wa aqaamuu salaa salaadana oogay wa anfaquu bixiyey mimaa shay wax ka mida rasaqnaahum aan ku risaaqnay waxa weeyaan salaadiiyay oogeen oo sidii nebigu u tukaday u tukadeen shuruuddeediiiyo ilaaliyeen arkaanteedii awqaadeedii kulli ayay ilaalinayaan khushuuceedii wixii ilaahay siiyana waxbay ka bixinayaan oo waajibaadkii ugu horeeya sekadii iyo nafaqaadkii iyo biilalkii waajibkaa a ugu horeeya waxaas la bixina siran qarsoodihii ku bixinayaan siran wacalaaniyatan nascu lkhaafida lagu nasbi siran fii siri qarsoodiyay ku bixinayaan iyo wacalaaniyatan fi lcalaaniya ama waa la xaalayn siran musiriina xaalay siraysanayaanay bixinayaan wacalaaniyatan mucliniina xaaladda ay muujinayaanna waa bixinayaan taasuna waxay tusaydaa sadaqada muuqaal haddii lagu bixiyo iyo qarsoodi haddii lagu bixiyo labaduba inay cibaadato ilahay raalli ka yaho sharcina ta oo marka aad wax bixinaydo waxa weeyaan haddii lagu arkaa iyo haddaan lagu arkayn labadaba waa cibaado kaliya waa inaad ikhlaas un heshaa oo marka lagu arkaa waa khatar badanta waxa weeyaan riyaa iyo istusus inaad ka nabad gasho unbaa muhiima laakiin ayadoo laguu jeedo haddaad bixidana ilaahay wuu ammaano waa kaa adoon laguu jeedin haddaad bixidana ilaahay wuu ammaana yaa fadli badan waxaa fadli badan marba mid oo waxay yidhahdeen ahlucilmiga in badan oo ka mid ah sadaqada waajibka ah sida sekadoo kale waxaa fadli badan in lagu og yahay ila waa rugni min arkaani lislaam marka rugni min arkaan islaam weeye iyadoo loo jeedo qofku sekada inuu bixiyo saasaa fadli badan sadaqada sunnadaana siriga qarsoodida ku ajir badan laakiin mar walba sidaas maahan marar badanoo waxaa jirta xataa sadaqada sunnadaa ay muujinta ku ajir badantaha oo waxa weeyaan marka sadaqadan aad bixido haddii dad kaaga dayanayaan wax alla wixii kaaga dayday ajarkoodiya lagu qora wakii nabiga sala allahu calayh wasalam booriyey sadaqada markay yimaadeen dadka baahan ee waxa weeye nin uu bilaabay oo keenay kiishad lacaga kadib dadkii ku daydeen oo uu nabigu yidhi man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama qofka dariiqo wanaagsan dadka tusa oo u jideeya wuxuu leeyahay ajarkeeda samaynta uu sameeyey iyo in alla intii uga dayatay ajarkoodii marka waxa weeyaan sadaqada sunnada mararka lagaaga dayanaa inaad muujido oo dadku arkaana ajar badan haddaan cid kaaga dayayda la aragna qarsoodida ajar badan waajibkana muujintaa ku ajar badan laakiin labaduba waa cibaado labaduba waa cibaado marka aayaddan wuxuu yidhaha alimaamu alqurdubi aayat lquraa alcaamil incaalimiina la yidhahdaa aayadda quraada ilaahay ku ammaanaa laakiin waa quraadee waa quraada caamiliinta ah oo ku camalfalaa qur-aanka caalimiintana ku ah ee macnihiisii garana aa ilaahay ku ammaana iyadoo qur-aankii aqrintiisun ajar laga helaa haddana dadka halkan lagu ammaanay fiiri waxaa la yidhi yatluuna kitaab allahi waa akrinaya waa qiradii akrin loogama harin waa ku camal falayaan wa aqaamuu salaa wa anfaquu mima razaqnaahum siran wa calaaniya marka quraada qur-aanka akrinaa ee waxa weeyaan inta akriyaan oo rumeeyaan oo haddana ku camal falaa kuwaasa ilaahay weyna subxaana wa tacaala ku ammaanaya kuwaasa ilaahay ku ammaana ilah wuxuu yidhi yarjuuna waxay rajanayeen yarjuuna waa khabarka innada in aladiina yatluuna kitaab allah yarjuuna waxay rajaynayaan tijaaratan ganacsi ganacsigaasoo lam tabuura aan baaba'ayn ganacsi aan baaba'ayn ayay rajaynayaan waxa weeyaan baara waa baabaa yabuuru waa baaba'aa la yidhahdaa marka badeecada markay qofka la fadhiisato u gadmi weydo xataa soomaaliga waxa la yhahdaa waa baaray oo waa carabiya ogow maaha soomaaliya caadiye carabiga kelmado badanoo soomaalidu adeegsada waa carabi badeecada way ku baarta laleeyahy qofkan waa baarta macnaheed waa la fadhiisato waa laga gadi waaye tanuna waa noocaas wey marka waa halaagsamatay waa baaba'day waa la yidhaha laakiin waxa weyn asalku waa badeecada qofka la fadhiisata oo u gadmi weyda wa asalku waa badeecada qofka la fadhiisata oo u gadmi weydaa la yidhaahdaa baarad waa baartay badeecadii marka waa noocaas marka badeeco aan baarayn ayay leeyihiin marka waa ammaan weyn ammaantaasna cidda ugu weyn oo ay ku dhacaydo waxa weeyaan waa dadka kitaabka alle gartay kuna camal falay liyuwafiyahum tabuuru ku tacalluji liyuwafiyahum inuu alle u oofiyo darteed ayaysan waxa weeyaan ganacsigoodu u baarayn inuu alle u oofiyo ujuurahum ajaryaalkooda oo wayasiidahum u siyaadiyo min fadli fadligiisa xaggiisa uga siyaadiyo oo waxay tahay intay camal faleen kaliya alla ku abaalmarin maa ee waxay tahay alxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasanada toban ayaa loo laalaabi marka ilaahay fadligiisa uga siyaadin innahu alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan shakuurun oo shukrin badan oo waxa weeyaan qofka wax yar uu sameeyey a ilaah waxweyn uga abaalmarina wax yar oo uu sameeyey a alle waxweyn uga abaalmarina qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waladii kii owxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay nabiga suubanow oo min alkitaabi kitaabkan qur'aankaa ah huwa alxaqu waa mid xaq ah waa mid sugan musadiqan xaala uu yahay midkii rumaynaya limaakii bayna yadayhi isaga ka horreeyey oo kutub ah in allaaha alleh la khabiirun waa mid xog ogaal u ah bicibaadihi addoommadiisa basiirun waa mid u aragti badan bicibaadihi addoommadiisa waladii kii owxayna aan waxyoonnay ilayka aan adiga kuu waxyoonnay min alkitaabi oo kitaabkan qur-aankaa ah oo alkitaabiga hadda waxaa loola jeedaa qur-aankii waa lagu bayaanina markaas bayaaniya laba icraab oo kalea jirta kitaabka in lawxul maxfuudkii loola jeedo macnahaas waa laga xoog badan yahay markaasna mintu tabciidiya laga dhigna ama ibtidaa'iya waladii kii owxayna aan waxyoonnay ilayka adiga nabi maxamedow aan ku waxyoonnay min alkitaabi kitaabka lawxul maxfuudka xaggiisa aan kaaga soo waxyoonnay oo qur'aanka nabiga loo waxyoona lawx maxfuudku asalkiisa ku yaalla asaga xaggiisa lagu waxyooda ibtidaa'iya ama tabciidiya min alkitaabi kitaabka xaalu ka mid yahay wax lagu waxyooda oo lawx maxfuudkii uu ka mid yahay wixii ku yihlay laakiin midda ugu horayda taasaa u raajaxsan waana siday mareen ibnu jariir iyo ibnu kaiir iyo aymo badanba xaafidku waa kan mara wahuwa alqur'aanu waa kan kule kitaabka qur-aanka kurid marka bayaaniya ka dhig waladii kii oo waxayna aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay nabiga suubanow oo min alkitaabi kitaabkan qur'aanka ah huwa alxaqu waa mid xaq ah shay sugan oo waajib ay kugu tahay wey adiga nabi maxamed inaad ku dhaqanto ay waajib ku tahay dadka ku raacee ku rumeeyey inay ku dhaqmaan oo waxa loogu dhaqmaana waa maxay waa caqiide waa cibaado waa siyaasad waa mucaamalo wax kasta oo diin ah asagaa laga dhigana ma ahan in la leeyahay waxa weeyaan ha ku ekaado kitaabka alle waxyaalaha cibaadaadka oo shaksiga ah oo qofka shaksiyan gooni u ah waxa weyan salaadiisa iyo soonkiisa iyo sekadiisa iyo xajkiisa laakiin arrimaha yaga siyaasadeed annagaa iskale taasu waa dalaal wey dadka iyo diinka iyo waxa dham allah iskale dadka allah abuurtay waxay cunayaan allah abuurtay dhulkay ku nool yihiin allah iskale waajib waxaa ku ah marka si aan kala har lahayn in kitaabka loo qaato si aan kala har lahayn ayay waajib ugu tahay xaq ugu tahay ummadda nabiga marka xaq ayay kugu tahay ummadda ku raacdana xaqay ku tahay inay kitaabkaas ku dhaqmaan oo caqiido iyo cibaado iyo mucaamalo iyo siyaaso wax walba asagaas in laga dhigto musadiqan xaalu yahay kitaabkaasu kii rumaynaya limaa kii beenayaday hortiisa ahaaday kutubtii ka horreyday waxa weeyaan qur-aankaana rumaynaya tasdiiq waxa weeyaan qofka madarasuu shahaado ka qaadan marka waxaa la leeyahay wasaaradda tacliimta ee dowladdaas aad shahaadada ka qaadatay tasdiiq ka soo saar tasdiiq marka waa la fiirinaya shahaadadan inay ka soo baxday jihaad sax iyo markaasaa loogu dhifana timbara laleeyahay waa sax tasdiiq macnaha waa rumayn waa markhaati inay sax tahay shahaadadan soo maaha kitaabkaanu wuxuu tasdiiqinaa kutubtii ka horreyday wixii aan la bedelin ee sax ah kitaabkaana u markhaati kaca abaadiisha la bedelay ee kutubtii hore waxa weye lagu siyaadiyeyna kitaabkanu waa caddayna inay baadil tahay oysan diin alle ahayn marka kitaabkanu wuxuu tasdiiqinaa kutubtii hore wixii xaq ah ayuu sheega isagaa tasdiiqina musadiqan xaalu yahay kii sadiqaya rumaynaya limaa kutubtii beyna yaday hortiisa ahaaday ina allaaha alle basiirun ina allaaha alle la khabiirun waa mid xogogaal u ah bicibaadihi addoommadiisa basiirun waa mid u aragti badan ilaahay markaa maadaama u aragti badan yahay wuxuu yaqaan qofka mudan in la fadilo qofka mudan in la duleeyo isagaa kala yaqaan sidaas darteedu rusushiisa iyo ambiyadiisa basharka inta kale ka fadilay haddana sidaasuu rusushikiisii kala fadilay haddana basharkii kaletuu kala fadilay midka alla dooranaa iyo kan la dullaynaa ilaahay cilmigiisa ay ku socdaanoo alla kala garanaa uma intaas ka gadaal awrathnaa waan dhaxal siinuu ilaahay yidhi alkitaaba kitaabkii la soo sheego qur-aanka ahaa oo lagu soo sheegay waladii owxayna ilayka min alkitaabi horaa loogu soo sheegay ashuwa caadiya marka uma awrathnaa waan dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii aan kuu waxyoonnay aladiina dadkii isdafaynaa aan doorannay min cibaadinaa addoommadeenna xaalo ay ka mid yihiin fa minhum kuwa aan doorannay uu ka mid yahay daalimun mid dulmiyey linafsihi nafsadiisa wa minhum addoommadan doorannayuu ka mid yahay muqtasidun mid dhexdhexaystay wa minhum addoommadan doorannayuu ka mid yahay saabiqun mid hormaray bilkhayraati khayraadka ku hormaray biidni illaah bitowfiiq illaah ilaahay waafajin uu waafajiyeyna ugu hormaray daalika kaas la soo sheegay oo ila sabqi bilkhayraat in khayraadka la hormaro huwa alfadlu waa fadli fadligaasoo alkabiiru weyn allah subxaanahu wa tacaala markuu noo soo sheegay kitaabkan qur-aanka inuu asagu u waxyooday nebi maxamed sala allahu calayh wasalam kadib wuxuu nooga warramin bacda nebiyi ilaahay kitaabkii dhaxal ayuu dad u siiyey daduu dhaxal u siiyey dadka dhaxalka loo siiyey waa ummatulmuxamed ummatulmuxamed haddii la yidhaahdo oo la idlaaqo laba macnay leeda ummatulijaaba waa ummatu dacwa horta wixii joogayoo bashar banu aadana ah nabiga markii la soo diray ka gadaal ummaddii nabigaa la yidhaahdaa wax alla wixii bashar banu aadana ah ee markii nabiga rasuul laga dhigay joogay ilaa qiyaamu saaca basharka jooga ummatu maxamed wada weeye yahuud iyo nasaara iyo kirishtan xataa waxaa nool ummadaasaa laba loo qaybinaa marka ummatu maxamed ah ummaddu waxaa qayb waxaa lahaa ummatul ijaaba waa kuwii aqbalay nabiga dacwadiisii oo mu'miniintoo nabiga rumeeyey kuwana waa ummatu dacwa waa ummadda dacwada nabiga ay ku wajahan tahay oo ay nabiga loo soo diro layidhi diinta gaarsiiya ayagana ay waajibka ku tahay nabigan inay raacaan marka ummadii nabiga ayaa labadaas loo sii qaybina marka kitaabkii waxaa dhaxlay ummadiisa oo ah ummatul ijaaba kuwaasaa dhalay kuwaasaa dhaxal u helay marka taasa ilaahay nooga warramin dadkii kitaabkii dhaxlay ee u istaagay kitaabkii ee baranaya ee kala dhaxlaya sidii nebiga loogu soo dejiyey saxaabadiia ka dhaxleen saxaabadii taabiciyaalkiia ka dhaxleen ilaa yowmina haadaa waxa weeyaan culumaa xambaarsan ayaguna arday ku sii reebayaan ardadaasuna arda kaley ku sii reebin sidaasaa loo kala dhaxlaa sidaas ayaa loo kala dhaxlin marka qof kasta oo qur-aanka rumeeyo muslima dhaxalkii waxbuu ka helay dhaxalkaa lagu kala badan yahay maahane qofka rumeeyey qur-aankan inuu kalaamullaahi yahay faatixadiiuba yaqaan waa kaas tukanaya dhaxalkii nasiibuu ka haystaa marka ma qadin ee nasiibkiia lagu kala weyn nasiibkii qofna qur-aankii nabiga lagu soo dejiyo dhan uu xifdiyey macnihiisii uu ka hayaa markaasuu ku dhaqmaa midna aayado dhowruu hayaa oo intaasuu hayaa oo ku dhaqmaa marka waxa weya dhaxalkii qof kastoo mumina waxbuu ku leeyay muumin dhaxalkii oo dhan ka qaday ma jiro ilah wuxuu idhi subxaana uma awranaa waan dhaxal siinay awranaa mafcuulkii awalka waa aladiina alkitaabana waa mafcuul taanigi uma awranaa waxaan dhaxal siinay aladiina dadkii istafaynaa aan doorannay alkitaaba kitaabkii qur-aanka ayaan dhaxal u siinay min cibaadinaa laba raabood ay leedahay oo minta inaan idhaahno waa tabciidiya min cibaadina mintu waa tabciidiya markaas macnaha waxay noqonaydaa fa minhum daalimun linafsihi daalimkaas soo socdoon sheegaynaa ummadda kitaabka ilaahay dhaxashay uu ka mid yahay kitaabka ilaahay ummadda dhaxashay uu ka mid yahay haddii aan nidhaahno min cibaadina fiiri fa minhum uma awranaa waa naxal siina aladiina kuwii istafaynaa aan doorannay alkitaaba min cibaadina addoommadeenna xaalay ka mid yihiin kuwa aan dhaxal ka siinay addoommadeenna ka mid ilaa banu aadamkii oo dhan addoommo ilaahay ah oo cubuudiyada a laba macno leh cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa dhammaan banu aadan iyo dhammaan waa cubuudiya caamay ku wada jiraan oo dhammaan waa addoommo ilaah dhammaan mu'miniintuna cubuudiya khaasa oo xaqii waxa weya cubuudiyada ay u istaageen marka muminiintu cubuudiya khaasay haystaan marka haddeer min cibaadina waa cubuudiya caama marka addoommadeenna aan abuurannay ay ka mid yihiin kuwa kitaabka dhaxla qayb kalea soo hartay addoommada ka mid ah oo kitaabka aan dhaxlinoo gaaladiia saasay noqoneen mintuna markaas waa tabciidiya waxaa kaloo bannaan in minta laga dhiga ibtidaa'iya oo la idhaahdo min cibaadina addoommadeenna xaggooda aan dhaxal ka siino fa minhum fa minhum halkaa loo celinaa daalimunta haddaan nidhaahno daalimkan soo socdaa laba qowl ku jirtaa qowl wuxuu leeyahay muminiinta kitaabka dhaxluu ka mid yahay daalimku waana qowlka saxiix ahe qowlna wuxuu leeyahay daalimku waa gaalkii iyo munaafiqii iyo kuwii aan kitaabka ilaahay rumayn wey qowlkaas marka la idhaahdo fa minhum waxaad u celinaa qowlka daalim kale waxa weyn waa gaal cibaadina aad u celineen cibaadinaada cibaadad addoommadaad u celina fa minhum fa minhum addoommadiiu ka mid ahaaday daalimun mid dulmiyey linafsihi nafsadiisa oo kaafir ah oo naftiisii naari cadaab u shaqeeyey wa minhum addoommadu ka mid ahaaday muqtasidun mid dhexdhexaystay oo muumin dembina ka dhaco ilaahayna rumaysan ah oo ilaah addeeca wa minhum addoommadu ka mid ahaaday saabiqun mid u hormaray bilkhayraati khayraadka biidni illaahi towfiiq ilaahay ugu hormaro waajibaadkana ilaaliya muxaramaadkana ka taga sunnooyinkana ku dadaala taas waa macno oo minhumta markaas cibaadin aanu celin macno labaad fa minhum waxaanu celaynaa aladiina istafayna fa minhum kuwaan dooranay ka mid yihin waana qowlka sawaabka waa qowlkaas kaasaana marayna maxaa yle waa shakil-aan qowlkaasa saxiixa fa minhum dadka kitaabka aan dhaxal siinay ayuu ka mid yahay daalimun mid dulmiyey linafsi nafsadiisa daalimaa ku jira daalimaa ku jira dadka kitaabka ilaahay dhaxlay oo waa maxay waa muslimiinta inta ugu badanba waa qofka muslimka oo kitaabkii rumeeyey oo aan munaafiq ahayn laakiin waajibaadkiiyu gobol dayaca isagoo og inuu dembaabay waajibaadkiiyu gobol dayaca marmaraa waajibaadkii gobol dayaca waxyaalihii alla ka xarimuu gobolku dhaca marka waa daali ilaa dembigan uu kasmanayo naftiisa dhibaata ugu jirta oo naar uu ugu shaqayna naftiisiiu dulmi marka daalimaa ku jira dadka kitaabka ilaahay dhaxlay oo waa qofka dadkaas muslimiinta oo cusaada ah oo waajibaadkii ilaahay ku waajibiyey gobolka tegaya muxaramaadkii ilaahay ka xaaraamtinimeeyey gobol ka mida la imaana kuwaas weeyaan qowlka sawaabka ee ma ahan gaalkii minhum tana aladiina istafaynaanu celin wa minhum min aladiina istafayna halkaasaan u wada celayna aladiinaan u wada celayna damiirka wa minhum kuwa aan doorannay ayuu ka mid yahay muqtasidun mid dhexdhexaystay muqtasidkuna waxa weeye qofkii muuminka ahaa ee waajibaadkii ilaalina muxaramaadkiina ka tegaa laakiin sunankii aan ku dadaalayn waa dhexdhexaysta oo waxa weeye dadka khayrka ku fogaadayna ka mid ma aha dadka gaabiyo aad u gaabiyeyna ma aha oo haddee muxaramaadkii waa kaas iska ilaaliyey waa laba wa minhum dadka aan kitaabka dhaxal siinayuu ka mid yahay saabiqun mid u degdegay mid u degdegay bilkhayraati khayraadka biidni illaah bitowfiiqillaah ilaahay waafajintiisa uu waafajiye ugu degdegay kaasuna waa kee waa midkii waajibaadka ilaaliyey muxaramaadkii ka fogaaday sunnooyinkii ilaaliyey makruuhaadkiina ka tegay marka qofkan bacdulmubaaxaadna ka tegey waxa weyaan saabiq bilkhayraat waxa weeye waa qof waajibaadkii ilaaliyey sunnooyinkiina ilaaliyey muxaramaadkii ka fogaaday makruuhaadkiina ka fogaaday xataa bacdu waxa weeyaan mubaaxna ka tegey oo waxyaala xalaalo hataa marka gobol ka tega asagoo isla yaadan xaaraan ku dhixi qofkaas marka waa qof dheereeyey wey waa dadka jannada gelaya xisaab la-aanta saabiqiinta wey jannada xisaab la-aanta iska gelaya wey iyo kuwa lamidkaa marka waa noocaas qowlkaas weeye qowlka ugu sawaabsan waana qowlka uu doortay xaafid ibnu kaiir uu rajaxo yidhi wasaxiixu ana aalima linafsihi min hadihi اlumma waana qowlka uu doortay ibnu jariir اabri imaamu mufasiriin axaadiina waa ku soo arooriyey xaafidku qowlkaas welidaa sidaas daraaddeed waxay yidhaahdeen ahlucilmiga sida maxamed amiinu shinqiidi adwaa bayaan fii iidaxi اqur'aani biqur'aan uu ku cadeeyey hadihi اlaayatu min arja aayaati اqur'aan اcadiim aayaadka qur'aanka kariimka aayadda ugu rajo badan waa aayadda aayaadka qur-aanka oo dhan aayadda ugu rajo badan waa aayadda maxaa yeelay waxay sheegaydaa dadka kitaabka dhaxlay inay daalim ku jiro oo daalimkaasu rajuley rajuley soo ma jeedin welidaa saa daraaddeed waxaa soo socdaa jannaatu cadnin yadkhuluunaha saddexdan daalimka iyo muqtasidka iyo saabiquba jannay gelayana soo socda aayaddan kuma jirto qur-aanka yidhahdeen aayad ka rajo badan ma ku jirto waa aayadda ugu rajo badan kitaabka qur-aanka ah sidaas ayay yidhaahdeen ahlulcilmigu daalika daalika halkaa lagu ishaarin ibnu jariir wuxuu yidhi waxaa lagu ishaarin ila asabqi bilkhayraat midda ugu dambeeya oo saabiqnimada ah in khayraadka loo hormaro ilaahay ku waafajiyo waajibaadka inaad ilaalido muxaramaadka ka fogaato waxa weeyaan taasu waa fadli fadligaasu alkabiiru weyn wey waa fadli weyn oo kabiira weeye wax caadiya ma ahan waxaa kaleed bacd almufasiriin u celiyeen daalika ay iiraahu lkitaab in sideedaba lagaa mid dhigo dadka kitaabka dhaxlay in kitaabkan lagu dhaxal siiyo oodan dhaxalkii nabiga ka qadin taasaaba fadli ilahay iyaduba fadli weyn weeye sideedaba inaad dhaxalkii soo gasho ood muumin tahay oo aad ku jirto dadka kitaabkan rumeeyey waa fadli weyn halkaasna mufasiriinta gabalaa u celiyey xaafid ibnu kaiir markuu axaadiidta soo arooriyey ka gabaal wuxuu yidhi oo uu sugay saddexda qayboodba inay muslimiinta yihiin kitaabka dhaxlay wa idaa taqarara haada aakirka markuu gebangebaynayey weeye boga uu ku gebangebaynayey weye sharaxaasoo dhan ayuu wuxuu yidhi waidaa taqarara haada faina alaayata caamatun fii jamiici alaqsaami alaaثa aayaddu waxay caam ku tahay saddexdii qaybood oo min haadihi alumma saddexdii qaybood oo suuratulwaaqica awalkeeda saddex waatan dadka loo qaybiyey culammada gabal ay yidhaahdeen waxa weeyaan gabalna waxay yidhaahdeen maya waxa weeyaan saddexdaa la sheegayo halkan lagu sheegay kuma jiraan gaalada kuma jiraan marka saddexdan qaybood waa ummatulmuxamed wey saddexdan qaybood marka taasuu suga xaafidku waidaa taqarara haada faina alaayata caamatun fi jamiici alaqsaami alaaati min haadihi lumma min hadihi ummana markaas maxaa loola jeedaa ummat lijaaba dadkii aqbalay nabiga falculamaau aqbatu naasi bi haadihi nicma nicmadan oo dhaxalka kitaabka alle in la dhaxlay ah oo nebi muxamed la dhaxlay ah dadka ugu nasiibka badan uguna xaqnimo badan bi haadihi raxma waa culimmada فإنهم كما قال الإمام أحمد سيدي إمام أحمد أويري رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا عاصم بن الرجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة من مقالة المدينة يمد أبي الدرداء ويمد أو مقالة وحويان أبي الدرداء أي ويمد أو كسر المدينة كيمد مقالة المدينة كيمد مركز الشام تغي وأبي الدرداء أو دمشق كسر تغي markaasaa abidardaa la hadlo wuxuu yidhi maa aqdamaka ay akhi walaal maxaa ku keenay markaasuu wuxuu yidhi xadiiun balaqanii annaka tuxadiu bihi can rasuuli lahi sala allahu alay waslam madiine waxaan uga imid oo shaam igeeyey shaam waxa weyn oo dimashqa dimashqa waa caasimadda syriya madiinatu rasuulilahiyuuna ka tegey intaas waxaa isoo wada yidhi waxaa la ii sheegay hal xadiioo nabiga aad ka maqasho inuu jiro oonan ogeyn anugu marka xadiidkaasa intaas u soo saray imisu socon gaari male diyaaradna haba sheegi ama lugtu ku socda ama faras iyo wax la mid ah bil inuu waddada kusii jiraa dhici karta soo ma jeedin xadiiaan maqlayu oo rasuulka aad ka sheegaydo markaasuu yidhi amaad ganacsi u timid markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi amaad dan kale u timid markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi dalabulxadiid maana wax kale uma iman miya markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam isagoo leh man salaka dariiqan yulabu fiihi il yatlubu fiihi cilman qofka wada mara uu cilmi ku raadinaya hal xadiis inuu soo barto iska da aayad qur-aan inuu soo barto xataa xadiis inuu soo barto ama aayaduu soo barto qofka uu mara wado salaka allaahu bihi dariiqan ila aljanna alla wuxuu marsiiya wado jannada aada wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixatahaa ridan liaalib اlcilmi malaa'igtuna garbaheeday u dejidaa qofka daalibulcilmigaa raalli ahaansho ay raalli ka tahay cilmigaas uu dalbayo malaa'igta ayaa haraynayda wa innahu layastakfiru lilcaalimi man fi samaawaati waalardi xata alxiitaanu fi lmaa qofka caalimka ee asagu dadkii diinta barayana waxaa ilaahay dembi dhaaf u weydiiya dhammaan samaawaadka malaa'igta ku sugan iyo dhulka makhluuqa ku sugan xataa malayga badda ku jira qofkaas u duceeya oo ilaah u dembi dhaaf kan diinta dadka baraya wa fadlu lcaalimi cala alcaabidi qofka caalimka ah iyo qofka caabidka ah qof iska muslim ah ilaahay iska caabuda laakiin aan cilmi badan lahayn iyo qofka caalimka ah caalimku wuxuu ka fadli badan yahay caabidka ka fadli lqamari calaa saa'iri lkawaakib dayixu inta uu dheer yahay xidigaha kale xidigaha kale markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina alculamaaa hum warasatu lambiyaa culimmadu waa kuwii nabiyaalka dhexleen wa ina alambiyaaa lam yuwarisuu diinaana walaa dirhaman nabiyaalkuna dadka dhaxal ugama tegin oo dirham iyo diinaan ah dahab iyo fido ugama tegin oo ma dhaxal siin ee wa inamaa warasuu lcilma waxay dadka dhaxal u siiyeenoo uga tageen cilmigaas faman akhada bihi akhada bixadin waafir qofka qaataa wuxuu qaatay nasiib weyn qofkaasaa dhaxal qof waxa weyan xoogaa aabbihiis aan dhaxlinan dhaxal aabbihiis dhaxal aabbaha ka qad waa laysku habaara wax weyn maahan habaar waxaa dhaxalkii nebi maxamed ka qad kaasaa habaar rasmiya ah oo musiibo ah xadiidkan abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja ay qaybkooda wariyeen marka aayadda waxaa ugu nasiib badnaanaya dadka ugu oqoonta badan ilaahay diinkiisa jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisa jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa ay yadkhuluunahaa saddexdooduba gelayaan daalimkii muqtasidkii iyo saabiqii saddexduba jannaatu cadnin ay gelayaan yuxallowna jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisa ay yadkhuluunahaa gelayaan yuxallowna waxaa lagu qurxiyaaoo loo labisaa fiihaa jannada dhexdeeda xaalo ay ahaadeen min asaawira jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah iyo wa lu'lu'an luul ayaa loo labisaa wa libaasuhum ahlu jannaha dharkooda fiihaa jannada dhexdeeda xaalo ay ahaadeen xariirun xariir weeye wa qaaluu waxay idhaahdeen markay jannadii galeen alxamdu mahad lilaahi allaah ayuu u sugnaaday alladii allihii yaa mahad iska leh adhaba tagsiiyey cannaa xaggeenna alxasana murugadii ka tagsiiyey inna rabbanaa rabbigeen lakafuurun waa mid dembi dhaaf badan shakuurun oo shukrin badan alladii allihii yaa mahad iska leh axallanaa na dejiyey daaralmuqaamati nagaashada gurigeeda min fadlihi min ajli fadlihi fadligiisa darteedna noo dejiyey laa yamasunaa xaala uusanna taabaynu na dejiyey fiihaa jannada dhexdeeda uusan nugu taabayn nasabun dhib dhib wax ah nasabun dhib walaa yamasunaa xaaluusan nugu taabayn fiiha jannada dhexdeeda luquubun wax daal ah jannaatu cadni nagaadiga jannooyinkiisa jannaatu cadni waxay nagaadiga waxa weeyaan waa meelaan laga guuray oo jannada qofku hadduu galo dib ugama guuro lagama qaxo lagama dhinto lagama safro shaqo lagama aado waa raaxo joogtaa iyo waxa weeyaan abaddi cimri ohon meel ku dhammaada lahayn meel uu ku dhammaada aan lahayn jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa ay yadkhuluunahaa gelayaan saddexduba yadkhuluu wowda waxaa loo celinaa daalimkii iyo muqtasidkii iyo saabiqii macnaheeda maan isku maray gelayaan saabiqiinta waxa wayaan xisaab la'aan inay galaanba wey xisaab la'aanayba gelayaan muqtasidkana xisaab yasiiraha la xisaabina xisaab yasiira inta waxay la xisaabiya gacanta midigta laga sii horu iska geli daalimka marka waxa weeyaan waxaa dhici karta inta loo shafeeca ilaahay inuu iska cafiyu galo waxaa dhici karta inta naarta la geeyo oo laga soo gooyo dembigii uu galay kadib jannada la keeno laakiin aakhirka saddexdaba jannada isugu imaanaya fiiri qofkii daalimka ahaa ee waajibaadkii gabal dayacay muxaramaadkii gabal ka mida ku dhacay waxaa dhici karta isagoo naartii mudan inaan la cadaabin oo ama shafaaca nabigu u shafeecay ha ahaato sala allahu calayh wasalam ilaa nabigeenna xadiiska saxiixa waxaa sugan shafaacati liahli lkabaa'ir shafaacadayda waxaa lahon u ergeynaya dadka dunuubta waaweyn galay fiiri dadka dad kabaa'ir galo daalimiin ah oo mu'miniin laakiin ah dad mu'miniina ah ayaa waxaa dhacda inta loo shafeeco inay jannadaba iska galaan oon ilaahayba cadaabin waxaa kaloo axaadiista bukhaari iyo muslim iyo kayrkeed ku sugan kuwan naarta inay gelayaan oo dad tukaday ah oo waxa weeye sujuuday ah oo naarta dhuxula ay ku noqonayaan kadibna loo shafeecayo oo malaa'igtu waa shafeecayaan nabiyaalku waa shafeecayaan carruurta saqiirada waa shafeecayaan shuhadadii diinta alle loo dilay waa shafeecayaan kadib ugu dambayn dadaan looba shafeecina ilaahay raxmadiisa haddana uga soo saari marka qofku hadduuba tawxiid haystay weli wanaagu haya maxaa yeelay asal waxaa ah hadduuba tawxiid haysto jannaduu gelin mar hadduu galana waa ku waana marka laakiin ilaahay naarnama geliyaba wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidii maxamed amiin shinqiidi adwaalbayaanka aayadan halkan kuma sharaco suuratulfaadir kuma sharaco suuratu nuur dhexdeedu ku keena markaasuu ku sharaxa istidraadka aad ugu badan isaga istidraad waxaa la ihahdaa dikru shayin fii kayri maxallihi limunaasaba isagoo aayad sharxaya waxaa kusoo dhece munaasabo aayad kale suuratu nuur dhexdeeda isagoo joogo aayad sharxaya iskaga soo dhacda markaasuu uma awrasna alkitaaba aladiina halkaasu ku sharxa markuu faadir maraayan wuxuu ku leeyaha ka raadso suuratu nuur halkaasaan ku sharxay halkaas ka raadi marka wuxuu yidhi wowdaan ku jirta yadkhuluunahaa yadkhuluu wowdaas faacilkaa qaala bacdu ahli اlcilmi xuqa lihaada alwaaw an yuktaba bimaa'i alcaynayn wowdan waxay yidhahdeen culummada gobolkood waxay mudan tahay in lagu qoro biyo dahab iyo fida ha wowdaas keligeed oo aan lagu qorin qadda lagu qoro qur-aanka kale maxaa yeeley wowdu waa wowda tustay daalim inuu janno gelaa ilaa daalimiin aan u badannahay soo ma jeedid walidaa saas daraaddeed masale muhiimuu keenay maxamedulamiin shiqiid halkaas wuxuu yidhi daalimka maxaa loogu hormariyey oo saabiqii loogu dabamariyey saabiqii oo ah qofkii khayrka u hormaray maxaa loogu dabamariyey daalimkiina loogu hormariyey laba shay laba cilaaj dhici kartuu yidhi xikmadda koowaad muslimiintu daalimiinay u badan yihin imisaa saabiqiin ah muslimiinta yaa dad yar weeye oo fara ku tirisa dadka kabaa'ir oo dhan iska ilaaliyey waxa weeyaan muxaramaadkii o dhan iska ilaaliyey waajibaadkii o dhan ilaaliyey sunankii ku daray karaahiye ka fogaaday waa wax yar wey saas darteeda daalimiinta ugu badan waxaa ku xiga xagga tirada qofka muqtasidka dad muslimiin oo waajibaadkana ilaaliya muxaramaadkana ka fogaadaan sunno badnayn waa qolada ku xigta laakiin saabiqiintu waa wax yar markas muslimiinta intii ugu badneedaa loo hormariyey taas waa xikma saas yidhahdeen ahlucilmigu xikmo labaaday sheegeen ahlucilmigu oo waxay yidhahdeen daalimka waxaa loogu hormariyey dadkii kitaabka dhaxlay marka la sheegayey inuusan xariis alle ka quusan qofka daalimka inuusan dhihin qotu badha waa ii dhammaatay inuusan dhihin war waxa weyn haddaadba tawxiidsaydood salaada ilahay tukayda rajaad leeda ee soo carag ha quusanin inuusan quusan allo hormariyo aa layidhi war waa kaasa jannaad leedahay soo carag hore u soo soco waxa weeyaan moogtaa qofka waa la rajo geliya darabta inaad socodsiido ya marka saasaa loo hormariyey saabiqana waxaa loo dabamariyey buu yidhi waxa weyn inaasan camalkiisu tacajubin ousan isku bogbogin ousan isdhin aduu tagta adigaas u dambeeya khatara ku jirta oo xataa markaad saabiqta haddii alla ku waafajiyo inaad waajibaadkii o dhan ilaalido muxaramaadkii ka fogaato sunnooyinkii samaydo makruuhaadkii ka fogaato xataa bacdulmubaaxaad aad iska ilaalido adoo ka cabsanaya xaaraan markaas laftirkeeda khatara weli waa qaar agtaada oo maa maxay inaad isku bogtaba isku bogiddana camalka ku buraada daad isla fiicnaato khalaas weeyaba marka intaad nooshahay khatarad ku jirta marka waxaa loogu dabamariyey inuusan asna inta isku bogo oo camalkiisu cajab geliyo in camalku ka burin markaas waa lagu ilaalaa xikmadaasna waa mid labaad wiil marka wowdan waa wow qiimo badan bimaa-in caynayn labada ilood waa dahabka iyo fidada in lagu qoru mudan yahay wow jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa ay yadkhuluunaha saddexduba gelayaan yuxallowna jannaatu cadnin yadkhuluuna jannaatu cadnin waa mubtada yadkhuluuna waa qabarki yuxallowna waa qabar labaad yuxallowna waa la qurxinaha waa loo labisaa fiihaa jannooyinka dhexdooda xaalo ay ku sugan yihiin dadka kitaabka ilaahay dhaxlay min asaawira jijimo waa gacmogashiyaal waxyaala gacmaha la gashadoo lagu sharaxdo wey jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah iyo wa lulu-an luul luulku waa jawhar cadcad oo dhalaalayda qurux badanoo quruxaan sida dahabka loo qaato waa lulu-an maxaa lagu nasbiyey halkay ku cadfan tahay calaa maxalli asaawira min asaawira maxalkeeda maxalla nasbin ah oo waxa weyn waa mafcuul bihi la jaar majruurku yey marka halkaas maxalkeeda lagu cadfo ilaa wuxuu idhi subxaana wa libaasuhum ahlu jannaha dharkoodu fiihaa jannada dhexdeeda xaalay ahaadeen xariirun waa xariir oo waxa weyn jannada markay galaan dadka ahlu jannaha dhar waxaa u ah xariir xariiraa loo geliyaa welidaa sidaas daraaddeeda adduunka xariirtu waa ka xaaraan ragga dumarka waa u xalaal ragga waa ka xaaraan nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man labisa alxariira fi dunyaa lam yalbasu fi laakhira qofka adduunka xariir ku xirtaa aakhira kuma xirto marka waa khatar marka waxa weyaan aakhira haddii lagaa hoojiyo macnaheeda inaadan janno gelin wey ila janno qofkii gala xariir u xidhanaan dahabka sidaasoo kale weelasha ay wax ku cunayaan waa dahab adduunka marka waa xaaraan rag iyo dumarba weel dahaba in wax lagu cuno rag iyo dumar xariirta ayadaa raggay xaaraan kahay dumarka waa u xalaal laakiin weel dahaba rag iyo dumar waa ka xaaraan in wax lagu cuno ama wax lagu cabo laa tashrabu fii aaniyati dahabi waalfida hiya lahum fi dunyaa walakum fi laakhira adduunka gaalada aan ilaahay ka cabsayn oon awaamirtiisa ilaalayn oo aan nawaahidiisa ka fogaanayn aa weel dahaba wax ku cunaan aakhirana muminiinta wax ku cunaan dadka marka adduunka ku cuna dahabka weelasha ah xariirta iska xirta dadkaasu aakhira jannada ilaahay ma galaan marka waa arrin khatara weeye waa in qofku iska ilaaliyo weel dahaba inuu wax ku cuno wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihii markay jannadii galeen alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allaah ayuu u sugnaaday alladii allihiyaa mahad iskale adhaba tagsiiyey cannaa xaggeenna alxasana murugada murugadii iyo cabsidii iyo naartii walwalkeedii allihii naga waday allahaasa mahad iskale inna rabbanaa rabbigeen lakafuurun waa mid dembi dhaaf badan shakuurun oo shukrin badanoo wax yar oo ay sameeyaan dadka mu'miniinta uu wax badan uga abaalmarinaa dunuub badan ay sameeyeenna waa u dhaafa marka ilaahay waa shukriyaa addoommada mu'miniinta alladii allihiyaa mahad iskale ka bedelo alladiidii hore alladii allihiyaa mahad iskale axallanaa na dejiyey daaralmuqaamati nagaadiga gurigiisa guri aan laga guurayn oo aan laga qaxayn oon layska dhacayn allahna dejiyaa mahad iskale min fadlihi min ajli fadlihi fadligiisa darteedna nagu dejiyey oo camalkii aan samaynay janno ma dhammayn janno ma dhammayn camalka dadka mu'miniinta ay sameeyaan janno ma dhamma jannadaa ka qaalisan markaasee darteedu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam lan yudkhila axadan minkum camaluhu ljanna qof idinka mida camalkiisu janno geli maa qaaluu walaa anta yaa rasuula allah markaasay idhahdaan adigana rasuulkii allow qaala walaa ana anigana xataa camalkaygu janno i gelino janno ma dhamma ilaa an yataqamadanii allahu biraxmatin minhu wa fadlin in ilaahay ugu dabalo raxmadiis iyo fadligiis maahane marka camalku waa sabab jannada lagu galo laakiin camalku lama sinoo ma dhammo janno jannadaa weyn marka fadli ilaahay uu ilaahay ku geliye laa yamasunaa xaaluusanna taabanaynu jannada uu daaru muqaamna dejiye xalana waxa weyn ka xaalee laa yamasunaa xaaluusanna taabayn fiiha jannada dhexdeeda nagu taabayn nasabun dhib ayuu ilaahayna dejiyey daarumuqaam walaa yamasunaa xaaluusan nagu taabayn fiihaa jannadaas oo daarulmuqaamka dhexdeeda luquubun wax daal dhib iyo daal kama jiro shaqayn maydid waa iska cuno iska cabo iska raaxayso laakiin kama jirto waxa weeyaan shaqo maxaa yeele dadkaanu horay u soo shaqaysteen waxaa la leeyahay kuluu washrabuu hanii'an iska cuna iska caba idinkoo ku faraxsan maxaad ku cunaydaanoo ku cabaydaan bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya fiiri wixii aad horay u soo hormarsateen maalmihii tegey marka layskugu darimaa laba shaqo adduunka dadkii ilaahay dartiis u dhibtooday ee cibaadada ilaahay ku dhibtooday waxaa la leeyahay horaad u shaqaydeen maanta shaqo ma lihidin ka fariista iska cuno iska caba ilaah markuu noo sheegay subxaana wa tacaala dadkii liibaanay wuxuu haddana gudagalay dadkii qayaanka darnaaya nasiibka darsaday inuu nooga warramo waa dariiqada qur-aanka uu ku socdo oo ah bayna tarkiib wa tarhiib in mar lagu jeclaysiiyo jannada si aad ugu shaqaysato dhanka kalena lagu tuso cadaabka iyo dhibaatadiisa si aad uga cararto ilaa waa nuucaas qofka muuminka qaabku nuuc u nool yahay qaala tacaala ilah wuxuu yidhi waladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama jahannama naarteedaa u sugnaatay laa yuqdaa la xukmi maa calayhim korkooda mowd lagu xukmi maa oo fa yamuutuu fa bisababi an yamuutuu ay dhintaan walaa yukhafafu laga fududay maa canhum xaggooda min cadaabiha cadaabkeeda kadaalika abaalmarintaas oo gaaladaas la abaalmariyey oo kale aan najsi ku abaalmaraynaa kulla kafuurin mid gaalnimo badan dhammaantiis wahum yastarikuuna wahum gaaladu ama wahum ahlu naarku yastarikuuna waa qayliyayaan fiihaa jahannama dhexdeeday ka qayliyayaan rabbanaa qaa'iliina xaalo ay leeyihiin ay qayliyayaan rabbanaa rabbigeeniyow akhrijnaa naga bixi naarta nacmal waa camal falaynaahe saalixan camal wanaagsan camalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn kunnaa aan ahayn nacmalu kuwa soo camal fala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi awalam nucammirkum oo miyaanaan idin siin cumri awalam nucammirkum oo miyaanaan idin cumri siin maa cumri cumrigaasoo yatadakaru uu ku waansamo fiihi cumriga dhexdiisa man tadakara qofkii waansamaa wa jaa'akum sow idinma imaan annadiiru rasuul idin diga faduuquu dhadhamiya famaa lidaalimiina kuwa daalimiinta uma sugnaanin maanta min nasiirin mid u gargaaro naarta ka badbaadiya ilaah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayn dadkii kitaabka ka qaday oo dhaxalka kitaabka ka qaday oo kitaabka ilaahay aan wax ka dhaxlin meeshaas waxa waaya in qofka muuminka dareenkiisa kacaya inuu ku dadaalo inuu ilaahay kitaabkiisa wax ka ogaado oo uu kitaabka ilaahay fahmo maxaa ilaahay kitaabkiisu amra maxaa ilaahay kitaabkiisu diidaa maxaa kitaabka ilahay ba haddaadanba war ka hayn kitaabkii nabiga lagu soo dejiyey waa ayaan darro weyn wey marka dadkii kitaabka ka qaday ee aan dhaxlin ee aan rumaynba kuwaasa ilaah ka warramay ilaah wuxuu yidhi waladiina dadka kafaruu ku kufriyey oo kitaabkii alle diiday lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama jahannama naarteeda u sugnaatay laa yuqdaa lagu xugmi maa mowd calayhim dushooda waxa weeyaan mowd lagu xugmi maaho maalinkaas ayagu waxay jeclaynayaan inay dhintaan wayba tuugayaan geerida maxaa yeele xanuunka tirada markuu ka bato waxay leeyihin naftu inay naga dhacdaan rabi lahayn si xanuunka kaarkiisu noo daayo ilaa qofku meyd hadduu yahay dareen ma leh marka xanuun raaxa iska daa inay raadiyaane waxay leeyihin nafta haddii nala ka qaado waa farxadayn maanta noo ahaa leh oo waaba dhawaaqayaan wanaadow yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka qaala inakum maakituun waaba tuugayaan rabbi noo tuug inuu nafta kaliya naga qaado ilah wuxuu uhi laa yuqdaa calayhi mowd lagu xukmi maa oo fa yamuutu fa bisababi an yamuutu inay dhintaan sababteed walaa yukhafafu lagana fududaymaa canhum xaggooda min cadaabiha jahanama cadaabkeedana laga fududayma oo hal mar laga neefimaa nacuudu bilaahi minha qaala tacaala ilah wuxuu yidhi kadalika masderka dambe ku ishaa kadalika mila dalika aljaza abaalmarintaas oo kale najsi waxaan ku abaalmaraynaa kulla kafuri bal ilaahay fiiri caddayntiisa ma ahan abaalmarinta la sheegaye jahanima gaal hebel iyo gaal hebel gooni maahan qof kastoo kufrin badan oo ilaahay diinkiisa ka kufriyaan saas ku abaalmarina ilahay leey marka adugu ha noqon midkaas kufrinta badan وهم يسترقون كعدا فحالين وهم بدكاس او وحوين اهل النار كا يسترقون وقيليان فيها النار تدحديدي كقيليان ربنا قائلين سو قدروا يسترقون فاعل كذا كحاله قائلين حالي ليهن قيليان ربنا ربك نيو اخرجنا نغبح النار نعمل ان عمل فلنا صالحا عملا صالحا عمل وناكسا عمل كاسو غير الذي كي انا هين كنا انا هين ادونك نعملك وعمل فلا maalin aan waxa weeyaan waxba calaalku tagayn oo calaalusan waxba tarayn ay calaalayaan waxay leeyeen ilaahu amalkeenu waa bedelayna hayla waxay dareemayaan waxay naarta ku galeen amalkoodii xumaa inuu yahay markaas ay leeyeen ilaahu amalki waa bedelaynaa maanta dib nafta noo galiy adduunyo nagu celi taas ay leeyeen laakiin waa maalin aan laga yeelin maxaa yeelay alla wuxuu yidhi qaala tacaala alla wuxuu yidhi awalam nucammirkum miyaanaan inin cimri siin maa maada waxa weeyaan nakira mawsuufa weeye bimacnaa waqti weye waqtiga ku dhacee maa cumri miyaanaan idin siin cumrigaasoo yatadakaru uu ku waansamo fiihi cumriga dhexdiisa man tadakara qofkii waansama ilahay wuxuu leeyay oo cumri aad ku waana qaadataan miyaan laydin siin miyaan laydin siin markaad maanta leedahay cumri halay siiyo waqti la ii kordhiyo oo waqti miyaan lagu siin horay adoon waqti lagu siin miyaa layska kaa cadaabay waa may maxaa loola jeeda cumrigaas aada iskugu khilaafeen mufasiriintu cumrigaas oo qofka la siiyey uusan cudurdaarka lahayn cali ibnu xusein zayn lcaabidiin waa cali ibnu xusein ibn cali ibn abi aalib wuxuu yidhi miqdaarka waa sabcata cashara sana toban iyo toddoba sano qof gaaray ilahay agtiisa cudurdaarka ma leh maxaa yeelay waa qof inta qaan gaaray dhaafay soo maa bal ilaahay raxmadiisa ka waran shan iyo toban sano waxaa dhacda inaadan qaan gaarin dad badanaa mogtay shan toban sano ka hor aan qaan gaarin qofka duusan isku januubin gabadhii aan xayl ku dhicin shan iyo toban sano ka hor maba qaan gaarin mogtahay tinta hoose aysan ka soo bixin ilaa calaamadahaasa lagu qaan gaaraa shan iyo toban sano qaangaar maadan ahayn waxba dembiya laguma qorin haddaad ajar samaydana waa lagu qoraa fiiri carruurtaas yar yar oo waxa weyn diinta baraha qur-aanka aqrinaha oo waxa weyn salaada tukan waa loo qora ajarkooda soonka iyo soomaya waa loo qoraa xajka waa loo qoraa carruurta sakiirada dembina loo qorima markaad shan iyo toban sano gaartay wax dembigana aysan kuu qornayn ajarna kuu qoran yahay haddaad shaqaysatay aa lagu yidhi markaan is ilaali markaasaad iska tumatay ma qofkaasa cudurdaari waa nuucaas saasuu halkaasay a'immada gobol ka bixiyeen a'imo kaleeto dariiqaas way khilaafeen oo waxay yidhahdeen maya toddobiyo toban maahane waa siddeed iyo toban siddeed iyo toban qof gaaray cudurdaar ma leh saasay yidhaahdeen siddeed iyo toban de qof gaaray wax cudurdaara ma leh qataaddaa yidhi a'imo kale waxay dhahen maya waa labaatan sano qof labaatan sano gaaray cudurdaar ma leh imisaa soo joogta adduunyo kula yaraa aimo kale xasan basri wuxuu yidhi afartan sano wey afartan sano qof gaari cudurdaar ma leh walidaa sidaas daraaddeed waa kuwii reer madiina afartan mar hadday gaaraan afartan inta ka horayda diintana waa bara jireen waana cibaadaysan jireen waana shaqaysan jireen afartan markay gaaraan cibaadaday ugo'i jireen cibaadaday ugo'i jireen cibaadaday ugo'i jireen maxaa yeelay waqti dhammaa afartanba inta gaartay tagtay aimo kale waxay yidhahdeen maya waa lixdan sano lixdan qof gaari cudurdaar ma leh hadee waana duquubay soo maahan lixdan qof gaaray sida cabdullahi ibn cabaas uu yidhi cabdullahi ibn cabaas sidaasaa ka sugan axaadiista marka la fiiriyana xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi waxa weeye lixdankaas ah sii xoog badan oo nabigeena suban sala allahu calayh waslm xadiiska bukhaari waxaa ka sugan waxa weeyaan acdara allahu caza wajalla ilaa mri'in akhara cumrahu xataa ballaqahu sitiina sana ilaahay cudurdaar waa tiray waa cudurdaar tiray qof ilaah gaarsiiyey lixdan sano qof ilaahay gaarsiiyey wax cudurdaara heli ma wax cudurdaara heli ma hala ummatulmuxamedba cumrigoodu waa halkee ummatulmuxamed cumrigoodu waxay tahay maa bayna sitiin ilaa sabciin nabigeennaa yidhi sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan acmaaru ummatii maa bayna sitiin ilaa sabciin ummaddayda cumrigeeda ay ku dhammaanaydo kuwa ugu dambeeya waa lixdan ilaa toddobaatan inta udhaxayda wa aqaluhum man yajuusu daalik inta toddobaatan dhaafayda yar ah yidhi nabigu sal ala ala aad u yaryihi inta qof dhaafayda toddobaatan waa yaryihin waa si jira soo ma jeedid marka waxa weeyaan inta toddaad baqaan gaarto toddobiyo tobanba aad waxa weeyaan gaartay wakti waa ilahay waa ku siiyey ad ilahay ku caabudo daada aduu dayacdayna aday kuu taalla marka waxaana dhacda annagana lixdan inta xataa gaarno inaan weli adduunyo koowaysan noo joogna isleenna taas marka waa ayaan darro iyo calaamad khatara wey ilaa markaa wuxuu le war cumri aad ku waansanto miyaanan ku cumri siin wa jaa'akum saw ini ma imaan annadiiru mid diga qof miyaan layniin digin oo idinkoon layniin sheegin sidaa u dhalateen miyaan iska dhimateen markaasaad naa aragteen mise waa laynin digey maxaa loola jeedaa nadiirka laba qowlay mufasiriintu leeyihin qowl wuxuu leeyahay ashaybu waa cirada sida cabdullahi ibn cabaas iyo laga wariyey qayrkoodba cirada ciradu waa fiid geeriyaad sooma jeedid mar haddaad ciro aragto waxa weeyaan wakti kuma dhimana sooma jeedid marba haddaad ciro aragtay waa calaamad khatara inaad moogtahay gabowday kutusa weliba waxyaalaha ilaahay xikmadiisa ka mid a waxay yidhaahdeen cirada meelaha igu soo degdegta waa halkee waa garka halkaas garkaa igu soo mara ila meesha qofka ugu soo rada laga arkaaya mog kooba halkaanay ka soo baxeen intaysan inta ka soo bixin sooma jeed marka calaamad weyn wey aimo badan oo saxaabada iyo saasay ku fasireen aimo kalena waxay yidhaahdeen maya nadiirku waa nabiga sala allahu calayh wasalam qowlkaasaana xoog badan waxa weyan qur-aankuna waa kan leh haadaa nadiirun min annuduri luulaa kan waa dig digayaalkii hore ka mida nabigeenna suban wey sala allahu calay wasalam marka nadiirku waa nabiga qowlkaasa xoog badan labada qowlna mufasiriintu waa ku fasireen faduuquu dhedhamiya laleeyahay marka fiiri calaacalku waxba uma tarin hana la celshadii waxay ku gebangabowday fiiri faduuquu dhedhamiya famaa lidaalimiina mushrikiinta uma sugnaanin min nasiirin mid u gargaara oo cadaabka ilaahay ka difaaca ma leh mana u sugnaanin ee cadaabka ilaahay dhedhamiya sidaas ayaa lagu leeyahy ina allaha alleh caalimu haybi samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka waxa ku qarsoon waa midka og innahu alleh caliimun asagaa u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka ah huwa alleh alladii waa midkii jacalakum idinka dhigay khalaa'ifa kuwa isku dabamareeya fil ardi dhulka korkiisa faman kafara qofkii kufriya fa calayhi dushiisuu ahaaday kufruhu gaalnimadiisa walaa yasiidu u siyaadi maa alkaafiriina gaalada kufruhum gaaloobiddoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal u ahaaday ilaa maqtan cara maahna wax kale u kordhimaa walaa yasiidu u siyaadi maa alkaafiriina gaalada kufruhum gaaloobidooda ay gaaloobeen ilaa khasaaran khasaara maahna wax kale u kordhimaa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala oo dadka muxsiniintana abaal marina kaafiriintana abaal marina waa alla ogaal badan oo acmaasha daahirka kaliya maa wuxuu ku abaal marinaa acmaasha daahirka iyo midda baadinkaaba waa ku xisaabina ilah wuxu uhi subxaana ina allaha alleh caalimu haybi samaawaati waalardi dhulka iyo ciraryaalka waxaa ku qarsoonba waa og yahay innahu alleh caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibkaa xaaladda laabada laabta ku jirta oon sooba bixin taasu ogyuhu kula xisaabtamaa huwa alleh alladii waa midkii jacalakum idinka dhigay khalaa'ifa kuwa isku bedela oo ku kala khaliif noqda fil ardi dhulka korkiisa khalaa'ifa macnaheeda waxay tahay qoomaa tegayaan oo dhimanayaan qoom kaleetaa ka gadaal marayaan jiilaa tegayaan jiil kale ka gadaal mara hadda dhulkan aan caawa joogno waxa weeyaan boqol iyo labaatan sano ka hor hal qof nagama joogin soo maaha dadaana ku noolaa marka jiilaa tegayaan jiil kala imaanayaan marka khalaa'ifa waa saas ilaa waa midka idinka dhigay khalaa'ifa kuwo kala khaliif noqda macnaha kuwo ku kala dabamara oo isku kuwo isku bedela fil ardi dhulka korkiisa marka waa imtixaan ilaahayna waxa weeyaan sababtu khaliif uga dhiga inta kuwa tago kuwa inta tagsiiyo kuwo kale markuu keenaa waa imtixaan waa fiirina kayfa tacmaluun bal saad u dhaqantaan qoladii hore waa la arkay idinkuna bal saad u dhaqantaan khalaa'ifa kuwa isku dabamareeyo isku bedela fil ardi dhulka korkiisa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faman kafara qofka kufriya fa calayhi dushiisu ahday kufrigu kufrintiisu kufrinta uu kufriyey ilahay wax ka dhimi mee asagaa dhibaatadu ku soo laabee walaa yasiidu u siyaadi maa alkaafiriina gaalada kufruhum kufrintoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaalay ahaadeen ilaa maqtan cara maahane qofka gaalka intuu nool yahay cara alluu siyaadsana daqiiqad kastoo gaalku nool yahay cara alla u siyaadi waa u dhibaato asaga noloshu ilah wuxuu uhi subxaana walaa yasiidu u siyaadi maa alkaafiriina gaalada kufrum gaaloobidoodu ilaa khasaaran khasaara maahane laakiin qofka muuminka noloshu wanaagay u tahay ilaa markuu nool yahay iimaanuu siyaadsana camal saalixuu siyaadsana dembi horuu ka toobad keena marka noloshu danay u tahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul waxaad tiraa nabiga subanow ara'aytum bal ii warrama gaalo mushrikiintii lala khidaabaa gaalo ii warrama shurakaa'akum kuwaan aad ilaahay cibaadada la wadaajidaan aladiina shurakada tadcuuna aad tuugtaan min duunillaahi alla ka sokay aruunii bal iiga warrama aruunii itusa maadaa shaygee khalaquu ay abuureen min alardi dhulka xaggiisa ilaa cidda la caabuda waa inuu wax abuurtay cibaado waxa mudan mid wax abuuray bal dhulka cad ka midaho abuureen itus oo gooni ayagu u abuureen oon alla la abuurin koo haddaysan taasu jirin am lahumba waxaa u sugnaaday shirkun wadaag fi samaawaati ciraryaalka ay ilaahay la wadaagaan oo wax gooniya male laakiin allay ciraryaalka la abuureen ma taasaa jirta am am aataynaahum mase annagaa siinay kitaaban kitaab oo fahum mushrikiintu calaa bayinatin xujo cad ayay ku sugan yihiin xujadaasoo minu kitaabka xaggiisa ka ahaatay bal intaasoo dham ma jirto in yacidu daalimuun mushrikiinta u yaboohi mayaan bacduhum gebalkood bacdan gabalka kale ilaa guruuran kada maahane in allaaha alle yumsiku asagaa haya asamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka an tazuulaa min an tazuulaa inay dhaqaaqaan allah ka celinaa wala in zaalataa hadday suulaanoo dhaqaaqaanna in amsakahumaa qaba maa min axadin qofna qaba maa min bacdihi alla ka gadaal innahu alle kaana wuxuu ahaaday xaliiman mid dulqaad badan hafuran oo dembi dhaaf badan allah wuxuu rasuulkiisa ku leeyahay qul dhe nabiga suubanow ara'aytum bal iiga warrama gaalo shurakaa'akum kuwaan aad ilaahay cibaadada la wadaajidaan iiga warrama aladiina shurakada tadcuuna aad caabudaan oo tuugtaan min duunilaahi alla ka sokay cidda la caabudaa waa inay tahay cid khaaliqoo wax abuuratay aruunii itusa maadaa khalaquu maxay abuureen maadaa ayu shayin khalaquu maxay abuureen min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen qayb gooniya oo dhulka ka mid ah oo ay abuurteen itusa waxaan aad ilaahay wax ugu daraydaan ood leedna alliya hebelow itusa waaya waa la waayay taas haddaan lahayn am lahumma waxaa u sugnaaday shirkun wadaag fi samaawaati ciraryaalka ay wax ka wadaagaan waayahay ilaah haddaysan wax gooniyahay abuurteen aysan jirin allaah miyay wax la abuureenoo shirkay la yihin itusa taas hadday jirto ayadiina lama hayo qitmiir ma laha am aataynaahum waayahay ma annagaasiinuu ilaah yidhi kitaaban kitaab oo fahum mushrikiintu calaa bayinatin xujo caday ku sugan yihiin xujadaasoo minhu kitaabka xaggiisa ka ahaatay waayahay ma kitaabaan soo dejinaa jira oo dhahaya waxa weeyaan ha la caabudo sanamyaalka ilaahayaa loogu dhowaanaa ma kitaab saas ahaa jiray ma jiro ayadana allah sheeg wuxuu ihi bal ma jiro waxay gooni u leeyihiin lama arko ilaah waxay la leeyihiinna lama arko kitaab alloo soo degoo shirki bannaynaayana ma jirin kutubta alloo dhan tawxiid ay amrayeen laakiin balaayadu meesha uga timid waa kana mushrikiintu ayagaa isqalda ilah wuxuu idhi subxaana bal iskabadaaye in yaciddu ma ballan qaadayaanoo ma yaboohayaan addaalimuuna mushrikiinta bacdun gebalkood bacdan gobolka kale ilaa guruuran kadama ayagaa isqalda mida istaagaa markaasuu leeyahay waxaan ilaaha loogu dhowaana war ku socda war ha ka harinina war xarigan waa lahubaa war berri waxa weeyaan silsiladaas daad ku dhegto lumi maydid ayaga islumina bal dhegayso ibnu kaiir oo waxaan rabaa ibnu jariir dabari oo ayda fasira imaam mufasiriin wuxuu yidhi qaala ibnu jariir wadaalika ballanqaadka daalimiintu isku ballanqaadayaanu fasira wadaalika qowlu bacdihim libacdin arrintaas waa gabalkood gabalka kale hadalka ay ku leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuunaa ila allaahi zulfaa waxaan aan caabudaynee malaa'igta ahee nabiyaalka ah suuraddan ilaa sanamyaalkan waa suurad malaa'igeed wax badanaan soo marna soo ma suuradahan aan caabudayno ee malaa'igta muqarabiinta ah cibaadadoodu allaynoo dhoweynee dhoweyn saasay leeyihiin markay leeyihiin ilaahan hore noogu soo sheegay suuratu sumar inay saas leeyihiin wuxuu yidhi ibnu jariir khidaacan min bacdihim libacdin waxaas gabal ka mid ah gabalka kale ku dhaqra ee wuxuu wax salli maahan xataa maahan kulligood inay wada og yihiin waxa weyn inaysan wada ogeyn ibliisa u shiiqa soo maahan ibliisku ogay waxaas inay beenta ee waxaas waxay isku leeyihiin khidaacan dhagrid oo waxa weeyaan min bacdihim gabal ka mida xaggooda ka ahaatay libacdin gabalka kale dhagrayaan wa guruuran kada weeye wa inamaa tulzifuhum aalihatm ila naar uy ibnu jariir laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahyaalkan alle u dhoweyn maayaane naarta u dhoweynaya marka meesha balaayadu ka jirta waxay tahay dadka shirkiga ku dhacaa ee cid alla ka sokayda leh halla caabudo allu kugu xidhaa allu kuu dhoweynaa khalaas waxa weeyaan waa laysdhagra jara layskaga booda mid dan leh oo asagu ogba waxa dhanba oo dalaalkaa a waxaas meerina waxaan dad ma wada haysto allaahu akbar waxaan weya waxaan wax dad wada haysta maaha ala isugu riima markaasa waxa weeyaan dadkii masaakiinta aan waxogeyn oo dhan a jara looga booda gabal ka mid ah gabalku dhagra yuu ibnu jariir dabar saasuu leeyahy marka daalimiinta gabalkood gabalka kale way dhagrayaan balaayadan iyaga isku meerinaya qaala tacaala ilah wuxuu yidhi ina allaaha alle yumsiku waa hayaa assamaawaati ciraryaalka ilaahay baa haya waalarda dhulka allaa haya muxuu ka hayaa an tazuulaa min an tazuula mafcuul bihi ka dhig inay suulaan oo dhaqdhaqaaqaan cirkaas dhulka alla ka celina ma allahaasa cibaado mudan mise dhagxaan aan waxba haysan allahaasa cibaado mudan waxaa kaleeto bannaan inaad mafcuulu min ajli ka dhigtood mafcuulu bihi ka dhigan oo tiraahdo an tazuulaa lianlaa tazuulaa inaysan dhaqdhaqaaqin darteed aa ilahay u celina macnaheeda isku meesha imaana walain zaalataa hadday suulaana dhaqaaqaan in amsakahumaa qaban maayo ciraryaalka iyo dholyaalka min axadin aadun mintaas min axadin mintaas sila axadun waa faacilkii amsaka in amsakahumaa qaban maa min axadin axadna qaban maaho celin ma haddii alla sii daayo min bacdi alle ka gadaal marka cirkiiyo dhulka cirkaan iskama taagna dabaylo iyo hawo ma haydo allaa haya ha gaaloobina hadhiin hawada celayda innahu alle kaana wuxuu ahaaday xaliiman mid dulqaad badan mid dulqaad badan oo ahaaday macnaha ku jira meeshaas ma ujeedaa waxay tahay dhulkan asaga goglay oo celina cirkaanna asaga haya haddana dhulkiiya lagu caasina waa lagula kufrina macaasiya lagu samaynaa ilaahay kusoo dayma ee waa ka celina balfiil marmar ayuu wax tusaa dhegdheg dhulgariira dhacay miisaankiisu intaas yahay boqol kuna dhimatay alaleeyahay laba saxan madow wareega ishoos maray mada ishoos mariyey siday rabtay dhulgariirka ku yimaadeen siduu ku yimid maadaa ka dhigay hadu celi weyn wax kama tihid adiga meesha soo ma jeedid waxa weeyaan waa aayad iyo cibro ilaahay dadka ku waaninaya intaas un wey marka ilaahay waa xaliim iyadoo dhulkii lagu caasina uu u celina dhulkii ayadoo dhulkii lagu caasina uu cirki ku dulhaya ousan kusoo daynayn afuuran waa la dambi dhaafadan wa aqsamuu gaala waa dhaarteen bilaahi allah ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaaryaalkooda taagtii ugu dambayday ayay dhaarteen maxay ku dhaarteen lain jaahum wallaahi in jaahum hadduu u yimaado nadiirun mid u diga layakuununna inay noqonayaan ahdaa kuwa hanuun badan min ixda alumam min jamiici alumam ummadaha dhammaantood ka hanuun badan falamaa jaa'ahum markuu u yimid nadiirun mid u diga maa zaada imaatinkii uma siyaadin hum gaalada ilaa nufuran cararid maahane maxay uga cararayaan xaqa istikbaaran liajli istikbaarin isweynayn daraaddeed fil ardi dhulka korkiisa ay isku weynaynayaan iyo wa makra sayi'i makri xun walaa yaxiiqu ma baabi'iyo mana hareereeyo almakru makriga makriga asayi'u ee xun ilaa biahli dadkiisuu baabi'iyaa fa hal yanduruuna miyay sugayaan gaalo ilaa sunnata alawaliin ummadihii hore dariiqadii ilaahay uu kula dhaqmay oo ilaahay ku maamulay mid aan ahayn miyay sugayaan falan tajida u heli maydid lisunnati illaah ilaahay sunnadiisa tabdiilan wax bedelid ah walan tajida u heli maydid lisunnati illaah ilaahay sunnadiisa taxwiilan wareejin u heli maydid allah subxaana wa tacaala tanna wuxuu nooga warramin kufaartii quraysheed waa dhaara jireen waxay dhihi jireen yahuud rasuula loo soo diray ilaahay caasinaya bal xumaantooda fiiri nasaaro rasuula loo diray ilaahay caasinaya annaga haddii rasuulna loo soo diri lahaa waxaasoo dhan waa ka fiicnaa lahayn haddii rasuulna loo soo diri lahaa waxaasoo dhan waa ka fiicnaa lahayn saasay dhihi jireen rasuulkii ugu fadli badnaaya loo soo diray kitaabkii ugu ballaarnaana waa loo soo deji markaasay noqdeen kuwii ugu dhibka badnaa bal fiiri ilah wuxuu idhi subxaana wa aqsamuu gaaladu waa dhaarteen bilaahi allah ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaaryaalkooda taagti ugu dambeyday wallaahi bilaahi tallah l meesha ugu dambeyday maxay leeyihiin lain jaa'ahum wallaahi hadduu u yimaado nadiirun rasuul u diga layakuununna inay noqonayaan ahdaa kuwa ka hanuun badan min ixda alumam min jamiic alumam weye macnuhu ummadaha dhammaantood falamaa jaa'ahum markuu u yimid nadiirun rasuulkii uu digayey maa zaada zaada faacilkeedu waa maji'a maa zaada imaatinkaas uma siyaadin hum mushrikiintii ilaa nufuuran cararid ay xaqa ka cararayaan maahane maxay xaqa uga cararayaan istikbaaran liajli istikbaar isweynaysiin daraaddeed fil ardi dhulka korkiisa ay isku weynaysiinayaan iyo wa makra sayi'i makri xun makra sayi'i makrigiyaa la idaafay min idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi sifada iyo mawsuufka makriga iyo sayi waa isku mid makriga iyo sayi waa isku mid walaa yudaafu smun limaa bihi taxad macnan wa awil muhiman idaa warad waa diidaan naxwoolaydu taasoo kale ina maali wuxuu yidhaahdaa walaa yudaafu smun limaa bihi taxad isim looma idaafay karo shay la mid ah macnan xagga macnaha wa awil waa inaad awishaa muuhiman macnihii ku moodsiiya idaa welad haddaad meelba ku aragto sidaas darteed halkan waad arkaydaa shuraaxda waa awilayaan waxay leeyihiin makra sayi'i makra alcamali si ay u kala duwaan sirqool iyo camal makra alcamali camal maleegidiis camalkaasu a sayi xun laakiin maxamedulamiinu shinqiidi waa ku diiday taas wuxuu yidhi waa la og yahay qur-aankay ka buuxdaa carabigana waa ka buuxdaa waana usluub min asaalib alcarab waxa weeyaan in idaafatu shay ilaa nafsi shayga in naftiisa loo idaafay karo ina maaligna waa sheegay alfiyada laftiisa waa ku sheegay wain kaana mufradayni faadif xatman wailaa atbac aladii radif uu yidhi asba oo waatan la yidhi saciidu kursin saciid iyo kursi soo isku nin maaha saciid iyo kursi soo hal nina maaha ee waatan laisku idaafeeyo yidhi xal loo awilaa ilaa taas iyagu lafkooda waa awilaan mideeda kale min xabli lwariid xay tahay yidhi xabliga iyo wariidku waa halmi min xabli lwariid waana laisku idaafeeyey shahru ramadaan xay tahay shahriga iyo ramadaanku soo isku mid maaha soo laskuma idaafayn saasayba qur-aanka uga buuxdaa ul xal loo awila walaa yaxiiqu ma baabi'iyo ma hareereeyo almakru makriga makriga asayiu xun ilaa biahlihi dadkiisa maahane makri xun cidda maleegta ee istiraahada dad makri u maleeg waxay u maleegayaan waa qur-aanka inay baabi'iyaan kitaabka alle sunnada nabiga inay noolaato diinta alle inay kor noqoto ilaahay diinkiisa xukunkiisa inuu hirgalo faafo dadka meel u fadhiistee makri u maleega makrigaas ayaga alla ku baabi'ina qof muslima qofka makri u maleega kitaaba la dagaalama qof mumin oon beri ka ah oon waxba ka hadlaynu makri u maleega inuu dhiban raba makrigaas asagaa ku baaba'a weligaa haddaad aragto qof makri kuu maleegaayo maxaa looga adkaada ma taqaan asaga makri looma maleego ee ilaahayaa la adeeca waxaa la yidhaahdaa qofka ilaahay ku caasiya adiga dulmiga uu kaa gelayo wax lagu ciqaabo waxa ugu dhib badan inaad ilaahay ku adeecdo asaga oodan xantiisa iyo dicaayadiisa iyo la dagaalankiisa iska daydo dhibaato uga daran qofkaas ma jirto waxaa xaqiiqa ilahay makriga inuu ku dabagadina adna aad casiis noqonaydo waana xaqiiqa wax la taabto la arkay allahu akbar ila wuxuu ihi subxaana fa hal yanduruuna miyay sugayaan gaaladu ilaa sunnata alawaliin ummadihii hore sidii ilahay ula dhaqmay mahan maxay kala sugayaan waxay sugayaan gaaladaanu sidii ilaahay ula dhaqmay gaaladii hore kutubtii hore beeniday oo ah inuu halaagay sunnada hadda waxa laga hadlaa jazihii sunatuljaza ilaahay ma bedelo marnaba ilaahay ma bedelo oo ah in ciqaab ilaahay gaalo ku dejiyo ila wuxuu ihi subxaana falan tajida u heli maydid lisunnati illaah ilaahay dariiqada uu kula dhaqmo dadka tabdiilan wax bedelid ah walan tajida u heli maydid lisunnati illaah ilaahay sunnadiisiyo dariiqada uu wax ku maamulo taxwiilan wareejin awalam yasiiruu miyaysan socon gaaladan oo beeninayda xaqa fil ardi dhulka korkiisa miyaysan ku socon fa yanduruu ma waysan fiirin kayfa sidee kaana ay ahaatay caaqibatu ladiina dadkii ciribtooda min qablihim ayaga ka horreeyey wa kaanuu waxay hayaan dadkii ka horreeyey ashadda kuwa ka adayg badan minhum ayaga quwatan min jihati quwa xagga xoogga wamaa kaana allah allaah ma ahaanin liyucjizahu miduu daali karo min shayin shay-un shayna shaygaasoo fi samaawaati ceryaalka ku sugan walaa fil ardi dhulka ku sugan innahu alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan qadiiran oo awood badan walow yu'aakidullah allah hadduu u qaba lahaa annaasa dadka bimaa kasabuu waxay shaqaysteen maa taraka alla ugama tageen calaa dahrihaa dahri alardi dhulka korkiisa min daabbatin naf socota walaakin yu'aakiruhum ilaahay dadka dib uu dhigaa ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo musaman la magacaabay fa idaa jaa'a markuu yimaado ajaluhum ajalkooda fa ina allaaha alle kaana wuxuu ahaaday basiiran mid uu aragti badan bicibaadihi addoommadiisa ilah wuxuu ihi subxaana nabi maxamedow waxaad ku tidhaa awalam yasiruu miyaysan socon mushrikiinta maanta qur-aanka iyo nabiga diidan fil ardi dhulka korkiisa oo fa yanduruu ku cadaf aysan fiirin amase fa'da sabiye ka dhigo fa yanduruu fa bisababi an yanduruu inay fiiriyaan sababkeed ma waysan u socon kayfa sideebay kaana ahaatay caaqibatu ladiina dadkii ciribtooda min qablihim ayaa ka horreeyey markaad waddo maraydo waddada layskama maro waxaa la dhaha yaa hortay maray marka kuwa maanta qur-aanka ka soo hor jeeda diinkii nebi maxamed ka soo hor jeeda inuu faafo xukunkiisu faafo caqiidadiisu faafo dadkaasu ma waysan dhulka soconoo socodka lugaha kaliya lagama hadlayo waa inaad maskaxda ka socotaa taariikhda horena la socotaa dadkii kutubta iyo rususha beeni jiray waxay ku dambeeyeen maysan fiirin ma waysan fiirin halkay ku dambeeyeen sow lama halaagin ilah wuxuu idhi subxaana dadkii horu ilahay nooga warrami kayfa sidee bay kaana ahaatay caaqibatu ladiina dadka ciribtooda min qabli ayaa ka horreeyo dariiqadan uga horreeyey nabi beeninta ah rasuul beeninta qur-aan diididda ah ilaahweyba wuxuu yidhi subxaana wa kaanuu waxay ahaayeen ummadihii hore ashadda kuwa ka adayg badan minhum mushrikiintan quwatan xagga xooga ayagaa ka xoolo badnaa ayagaa ka xoog badnaa markay rasuulkii beeniyeen kitaabka allena diideen cadaab allah ku dhacay iskamana celin idinkoo ka tabar yaro ka xoola yar cadaabka alle saad iskaga celideen haddaad sababtii la timaadaan ma jirto weeye ilaah wuxuu idhi subxaana wamaa kaana allahu alle ma ahan liyucjisahu mid uu caajisgeli karo daali karo min shayin shay-un mintaasila shay-un waa faacilkii shay ilaahay caajis geli karaa ma jiro shaygaasoo fi samaawaati cereryaalka ku sugan walaa fil ardi dhulka shay ku sugan hal shay oo ilaahay weynaa subxaana wa tacala caajis geli kara ma jiro shay walba uu alla doono siduu doono u soconaa maxaa yeelay laba shay oo ajaa'ib badan uu ilaahay isku sifeeyey wuxuu yidhi ilaahay subxaana innahu alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid oqoon badan oo ma og tahay waxyaalaha makhluuqu ay qabala yihiin qaar ka mida oqoonla-aanay la qabala'yi shaygan maba yaqaana si uu hagaajin kara o qaarna oqoontii waa leeyihin lakiin awooday ku furiyaanay leeyihin soo ma ahan ilaah subxaana labadaasu isku darsaday labadaasuu koonka ku maamulay marka innahu alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badanoo wax kasta waa ogyahay qadiiran mid awood badan oo wax kasta kara marka wax uu ka cajisa lama arko walow yu'aakhidullah alle hadduu u qaba lahaa annaasa dadka bimaa kasabuu waxa ay shaqaysteen oo dunuub ah hadduu dadka alla u qaba lahaa maa taraka alla ugama tageen calaa dahrihaa hadalkaa loo celin arlada u celin arlana hadda ayadan laguma soo sheegin kinaaya khayru madkuura la yidhahdaa kinaayo aan la soo sheegin laakiin macnaha laga fahma maxaa la dadkaa ku nool dhulka dadkaa dhulka ku nool marka dhulkii waa la iska fahmaa maa taraka alla ugama tageen calaa dahrihaa dhulka korkiisa ilaah ugama tageen min daabati naf socota daaba waa kullu maa yadubbu calaa wajhi اlardi wax alla wixii dhulka korkiisa ku socdaa laydhaha daaba walaakin yu'aqiruhum laakiin ilaahay dadka waa dibdhigaa abaalmarintooda ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo musaman la magacaabay waa qiyaamaha halkaasaa qof walba lagu abaalmaraa laakiin adduunka haddii laysku abaalmari laha qof ma noolaadeen faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum dadka ajashooda ajasha marna alla isaga isku tiiriya marna dadku tiriya fa ina ajal allah ilahy ilaahay ajashiisa marna waxaa la leeyahay faidaa jaaa ajaluhum dadka ajashooda labaduba macnaha allana way ku tacalluqdaa ajasha maxaa isagaa keena oo maamula dadkana waa ku tacalluqdaa waa midday ku dhacayd marka marna alloo isku tiirin marna dadka loo tiirin faidaa jaaa markuu yimaado ajalhum dadka ajashooda fa ina allaaha alle kaana wuxuu ahaaday basiiran mid u aragti badan bicibaadihi oo qof walba waa yaqaan ka lumi mee wixii addoommadu sameeyeen qof walba wuxuu soo shaqeeyey waa u ogaal badanya isagaa ku abaalmarina wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed